for
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband xiriirka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha meyna waa toddobiyo labaatanka sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
Ee, waxaa lagu dalacsiiyey urho sidaad ogtihiin ciidanka hal mar lama wada dalacsiya qayb ka mid a la dalacsiya laakiin waxaa loo dalacsiyey urur dhan loo dalacsiyey sida ay u guteen waajiboodkooda ay u guteen sida ay diyaar u yihiin sida ay u difaaceen cadowga mataqaanaa ee isku dayay dhowr jeer gobolka shabeellada hoose inuu nabadeeda khalkhilgeliyo marka madaxweynuhu raalli buu uga noqday wuxuu dareemay sida ay diyaar u yihiin mahadcelin wuuna u mahadceliyey wuuna ugu dalacsiyey kuna abaalmariyey ee, maxaan ku raha qiimayntaas uu ay keensadeen
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indho qarshe oo ka hadlayay ciidan la dalacsiiyey warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kaleen saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mida kulankii xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafadka ee kulmiye somalilan oo markii saddexaad la isku fahmi waayey warbixin ayaan idinka haynaa balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warka caalamka
aqalka caada ayaa waxa uu sheegay in howlgalka militari ee ciraaq ay ku doonayso inay uga saarto mintidiinta isis gobolka ambar uu si cad u muujinayo rabitaanka ciraaqiyiinta inay dagaalamaan howlgalka ayaa bilowday shalay laba toddobaad kadib markii ciidamada ciraaq ay dib uga soo gurteen magaalada ramadi iyadoo xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka uu hore u sheegay in dib u gurashada ay caddaynayso ciraaqiyiintu inaanay doonayn inay dagaalamaan laakiin ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al abadi ayaa waxa uu sheegay in ramaadi dib loo qaban doono maalmo gudahood uuna kalsooni ku qabo awoodda ciidanka ciraaq dadaalada ay ciraaq ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalada ramadi ayaa waxaa gacan ku siinaya maleeshiyaad isugu jira shiica iyo sunniyiin afeen u hadlayay maleeshiyada shiicada ayaa waxa uu sheegay in ciidanka ciraaq la dhigay saddex geesood oo magaalada ah shalayto iyagoo ay isu diyaarinayaan duulaan xoog leh inay ku qaadaan
ra-iisul wasaaraha liibiya caalamku aqoonsanya cabdulaahi althani ayaa shalay ka badbaaday shirqool la damacsanaa in lagu kharajiyo afhayeenuu hadlay dowladda ayaa sheegay in rag hubaysan oon la aqoonay rasaas ku fureen gaariga ra-iisul wasaare cabdulaahi althani kadib markii uu ka soo baxay dhismo dowladeed oo ku yaala magaalada tabruuk ee bariga dalka liibiya balse uusan wax dhaawaca soo gaarin ra-iisul wasaaraha halka uu mid ka mid ah ilaaladiisu ku dhaawacmay dhinaca kale rag hubaysan ayaa sidoo kale weerar ku qaaday dhismaha baarlamaanka xilligaasoo ku sugnaa ra-iisul wasaaruhu balse waxaa raggaasi hubaysnaa dib iskaga caabiyey ciidankii ammaanka ee halkaasi ku sugnaa xaaladda dalka liibiya ayaa ah mid ku jirta jahwareer siyaasadeed tan iyo markii xooga talada looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi mucamar al khadaafi kadibna la dilay sannadii labadii kun iyo koob iyo tobankii xukuumadda ra-iisul wasaare cabdulaahi al thani ayaa gabaad ka dhigatay magaalada tabruuk kadib markii magaalada tripoli ee caasimada dalkaasi xoog looga saaray israsaasin iyo qaraxyo ayaa waxay ruuxeen caasimadda afghanistaan ee kabuul talaadii shalay ahayd macadda ilaa iyo hadda cidda weerarka loola dan lahaa laakiin saraakiil dhinaca ammaanka ee dalka afghanistan ayaa sheegay inay u muuqatay mid lala damacsanaa guri marti oo ku yaala degmada akbar khan oo ay ku yaalaan dhismooyin dowladeed iyo dhowr safaaradooda rasaastaasi ayaa bilaabatay gelinkii dambe ee shalayto waxaana la sheegay inay ka dambeeyeen qaraxyo tuxanaha ah ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi oo ku soo beegmay wakhti kooxda talabaan ay xoojinayaan weeraradooda goga iyo xagaaga subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer waxa uu ku tegay fariisanno ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudiyaha ila fadhiyo ayaa warbixinta nooga diyaariyey booqashada madaxweynaha ee gobolka shabeellaha hoose
kormeerkan ayuu madaxweyne xasan ku tegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharxaya booqashada madaxweyne xasan ee gobolka shabeellada hoose booqashadaas oo salkeedu ahaa inuu kormeer ku sameeyo soona booqdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee degan gobolkaas difaacana kana difaaca nimankaas ee mataqaana nabadiidka al-shabaab madaxweynuhu wuxuu soo kormeeray guutooyin ka dega degan maxaan ku rahdaa afgooye maxaan ku rahdaa beriire lantabuur ilaa iyo janaale inta ka dhexel uu soo kormeeray wuxuuna la hadlay ciidamada meesha degan isagoo u khudbeeyey una uga mahad celiyey sida ay diyaari u yihiin siday naftooda ugu horaan siday u daafici lahaayeen qarannimada ummadda soomaalida iyo sharafta ninka muwaadinka soomaaliyeed marka madaxweynaha ujeeddada ugu weyn oo maanta u yimid intaasay ahayd maxay ahaayeen waxyaabihii madaxweyne xasan uu xilliguu booqashada ku tegay goobahay ku sugan yihiin ciidamadu uu la kulmay ee markaasi uu bogaadiyey waa kan mar kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay wuxuu indhihiisa ku arkay ciidan diyaara oo heegan ah oo maxaan ku radaa u diyaara inay difaacaan qarankooda iyo dalkooda iyo diinteedaba madaxweyne xasan ayaa sidoo kale qaar ka mid ah ciidankii halkaasi ku sugnaa dallacsiiyey waa kan mar kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marxaladaha xusida mudan waxaa ka mida madaxweynuhu markuu arkay ee raggaasi say diyaar u yihiin inuu badankooda maxaan ku urur dhan uu dallacsiiyey ururka labaad ee guutada shanaad maxay yihiin sababaha ciidankan ay ku mutaysteen in madaxweyne xasan uu dallacsiiyo waa kan mar kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho waxaa lagu dallacsiiyey ururka sidaad ogtihiin ciidanka hal mar lama wada dallacsiya qayb ka mid a la dallacsiiya laakiin waxaa loo dallacsiiyey urur dhan loo dallacsiiyey sida ay u guteen waajiboodkooda ay u guteen sida ay diyaar ugu yihiin sida ay u difaaceen cadowga mataqaanaa ee isku dayay dhowr jeer gobolka shabeellada hoose inuu nabaddeeda khalkhilgeliyo marka madaxweynuhu raalli buu uga noqday wuxuu dareemay sida ay diyaar ugu yihiin mahadcelin wuuna u mahadceliyey wuuna ugu dallacsiiyey kuna abaalmariyey maxaan ku raha qiimayntaas ay keensadeen madaxweyne xasan ayaa ciidankaasi askarigiiba siiyey hal darajo gaar ahaan kuwa nool halka ciidankii geeriyooday uu siiyey laba darajo haddaba askarigi geeriyooday darajo ma la siin karaa maxayse tahay faa'iidada darajooyinkaasi maadaama askariga la siiyey uu geeriyooday waxaa mar kale markaasi sharxaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho dadka soomaalida ahi waxaa dhici kartaa rag badan oo ragga dhintay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii weligiis ma iloobin weligiin waxaa maarata raadiyaasha inaad ka maqashaan xerada xalane xalana ma is weydiiseen xalana wuxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed askarigii ugu horreeya u dhintay qarankiisa tagujaalunuu ku dhintay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan afartii ilaa maantaad aragtee nin kastoo soomaaliya saas u dhaxlaa sharaftaas bay leedahay qofkii u dhintaa qarankiisa maxay ku soo kordhin kartaa ididiilada iyo niyadda askariga la dallacsiiyo waxaan su-aashan hordhigay gaashaanla dhexe xasan faarax cabdulle xasan cadde oo ku nool dalka maraykanka aada baa mahadsan tahay fure su-aasha aada weydiisay waxa weeye askari haddii muraalkiisu markii hore uu saxsanaa oo okay uu ahaa oo ama uusan ka welweli jirin lacag ama mushaar ama raashin dalcaaddu muraal bay u kordhisaa aad bay muraalkiisa kor ugu qaadaa laakiin mar hadduu ka welwelayo dhaqaale ama raashin ha haato ama lacag ha ahaatee wax uu kordhinayo waa un maxaan ku idhaahdaa nin oo wax korka laga saaray weeye ciidanka dowladda ayaa ku shaqeeya xaaladaha adag sida mushaarka oo ka soo daahaya saad ku filan oo aysan haysan haddaba ciidanka ku sugan xaaladaas oo kale ma sugi karaan amniga guud ee dalka waxaan mar kale su-aashan hordhigay gaashaanla dhexe xasan cadde waxa weeye horta qofka waxay ku xiran tahay wadaniyadiisa iyo yaa marka koobaad yaa wax walba horta ku xiran yihiin iyo suu waddanka u danaynayo laakiin qaabka hadda aad su-aashay u dhigtay oo ah ama dhaqaale la-aanta ama kala fiirsanaanta ama awood la-aanta ama qalab la-aanta waxa weeye ma aaminsani inay wax weyn qaban karaan ma muuqata astaamo muujinaya in sannadaha soo socda la heli doono ciidan xoogan oo leh awooddii ciidankii qaranka soomaaliyeed ee dowladdii dhexe burburtay waxaan su-aashaasi marka la hordhigay gaashaanla dhexe xasan faarax cabdulle xasan cadde arrintaas horta waa ku- horaan kugu soo sheego ciidankii hore oo kale awoodiisii horta ma ii muuqato meelay kasoo noqonayso laakiin haddii maamulka iyo siyaasadda hadda dalka ka jirta iyo hogaaminta dalka ka jirta ay wax iska bedelaan oo rag noocaan ka bedelan oo u yimaado waan aaminsanahay en in wax xun oo ciidankii ah waayo dadku waa dadkii dhalinyaradu waa dhalinyaradii Eh, maxaan ku idhaahdaa had- eh, haddii fikr fakarkan hadda jira ka bedelan uu yimaado waa waa macquul eh, in la helo in un intii u dhawaata laakiin ma gaari karaan baan qabaa aniga arrinta waxaa jira qorshe hadda socda oo lagu tababarayo toban kun iyo sagaal boqol oo ciidan isku dhafan ah oo ka qayb qaadan doona sugidda iyo dib u soo celinta xasiloonida iyo nabadgelyada guud ee dalka soomaaliya iyadoo qorshahani door weyn ka qaadanayaan beesha caalamka qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya warbixintaasi ku saabsanayd kormeer madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay gobolka shabeellada hoose waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington maalmihii ugu dambeeyey wadahadaladii u socday xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somalilan ee la xiriiray xaluhelidda khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta ay golaha gurtidu u sameeyeen xukuumadda ayaa mar saddexaad gunaanadkii kulamadaasi ay noqdeen kuwa la isku fahmi waayey wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray kulankan xalay oo ahaa kii saddexaad ee isugu yimaadaan xisbiyada siyaasadda iyo xukuumaddu islamarkaana ka dhacay guriga madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa natiijadii kasoo baxday ay ku qaybsameen xisbiyadu garabka wadahadalladan uga qaybgeliyey xisbiga mucaaradka ee waddani oo uu horkacayay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa dibadda uga soo baxay shirkii waxaanu guddoomiyuhu warbaahinta u sheegay sidan fadhigaa aan isugu nimay saddexaad waxaan rajaynaynay kollayba in heshiis ka soo baxo fadhiguu intii hore waa fiicnaa waa la dooday kulankaasi wuxuu ku dhammaaday safgarad la'aan waxaannu diyaar u nahay cid kasta oo xal u haysta arrintan hadday yihiin saaxiibbadii aannu ka nimi ee kulmiyey iyo cid iyo xukuumadda hadday yihiin shacbiga reer somalilan iyo hadday tahay beesha caalamkaba ciddii xal arrintaa ka geysanaysa diyaar baannu u nahay annagu waxaan rajaynaynaa annagoo shacbiga u tudhayna in arrintaasi si si degdega eh, loogu helo xal haddii ilaahay ka dhigo hase ahaatee guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ee cudfayse cali waraabe oo wax ka weydiiyey sababta keentay in lagu kala kaco wadahadalka ayaa waxa uu sheegay inay jirto waqhti la isla qaatay in doorasho la qabto keliya waxaa isku qabsaday aynu public maanta iu sheegna waxaanu ku heshiinay iyo afar iyo labaatan saacana na daaya waxbaa naga xirxirane ama waxaa soo furfurne anagu xusbaan marka waan ogolan waxaan nidhi waa inisiina 24 hourskaas Eh, nagu kaalay idinka markaa gidigin isku soo wada raacayo dee arrintii fulinaya halkan ka taagna ka taagin oo cidna idku marmarneen wadina wuxuu yidhi maya haddaan iminka la sheegin eh, ma yeelino horta halka lagu karta waa halkaa faysal cali waraabe waxa uu sheegay in la isla gartay wakhti ay cud ahaan soo jeediyeen balse uu ka cudur daartay inuu sheegay muddada ay isla garteen waxaanu tilmaamay inay xisbi ahaan ka warsugayaan xisbiga talada haya iyo xukuumadda oo ay siinayaan wakhtigii ay codsadeen afar iyo labaatanka saacadood ah si ay uga soo tashadaan waxaa kale oo uu guddoomiyaha cud sheegay inaanu burburin wadahadalku ee u socdo baraan faysal weydiiyey mar haddii xisbigii saddexaad sheegay in wadahadaladii burbureen oo uu ka baxay sida uu noqonayo mustaqbalka wadahadalladu waxa uu ku jawaabay war dalkan ci- ciidama burburin karto qofkii degdegsan saa degdegsan laakiin annagu waxaanu yidhi waanu ixtiraamnay dadkaas hadday nala qaateen mabda'ii mabda'ana naga soo jeedin oo cid waxaan kuu sheegayaa in la farxi doono sidoo kale wuxuu faysal sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan islamarkaana ay xisbi ahaan ka warsugayaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oosna aan wax ka weydiinay sida ay xisbi ahaan u arkaan waxa uu sheegay inaanay wadahadalladaasi burburin islamarkaana ay weli xisbiga wadan ugu baaqayn inay gogasha wadahadallada kusoo noqdaan maxamed kaahin oo aan weydiiyey sababta ay u dalbadeen muddada afar iyo labaatanka saacadood ah ee uga doorbideen in kulanka lagu kala kaco waxa uu ku jawaabay waxaynu ka wada warhaynaa een, arrintani dhinacyo fara badan bay saamayn ku leedahay sharciyad fara badan bay saamayn ku leedahay soo uruurin fara badan bay u baahan tahay wuxuunaanu annaku codsannay waxa weeye ra'yigana waanu qaadannay dhammaystirna in lagu sameeyo geesta kale waxaa xusid mudan in guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo guddoomiye u yahay cabdiraxmaan aw cali faarax oo ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenadii soo maray somalilan islamarkaana ay xubno ka yihiin dad magac iyo sumcad ku dhexle bulshadu ay isu xilqaameen dhexdhexaadinta ergada wadahadallada laftooda kulan ay guddidani shalay la yeesheen ergada wadahadallada ku jirtay ayay guddidani u jeediyeen in wadahadallada natiijadoodu safgarad noqoto welise waxaan la hubin in guddadani ay soo dhexgeli doonaan dhinacyada wadahadlaya iyan kale barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dalka masar ayaa waxa uu sii daayay muhaajiriin soomaali ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo in muddo ahiba ku xiraa magaalooyin ka tirsan dalkaasi iyadoo boqol muhaajiriin oo kale oo soomaali ah weli ay ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala dalkaasi waa kan waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo warbixintaasi noo haya qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa xaqiijinaya ciidamada amniga inay sii daayeen soddon qof oo muhaajiriin soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal tahriibayaashan oo ku xidhnaa magaalooyinka eliskandariya iyo kafra sheekha ayaa xabsiyada la dhigay kadib markii ciidamada amniga masaarida ay soo qabqabteen xili ay isku dayayeen inay si sharci dara ay uga tahriibaan waddankani axmed cali warsame oo ka tirsan jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool dalkani masar ayaa ii sheegay soo daynta dadkani inay timid kadib markii loo geeyey kaararka aqoonsiga qaxootinimada iyo weliba dadaalo badan oo ay sameeyeen shakhsiyaad ka tirsan jaaliyada soomaaliyeed ee magaaladan qaahira iyo xafiiska u n h c r ta ee waddankani dadka hadda la sii daaya ayaa tiradooda waxay gaaraysaa dad soddon qof ah kuwaas oo diismadooda ay timi hay-adda u n c r ta iyo shakhsiyaadka ka tirsan jaaliyada soomaalida ee degan wadanka masar ay u howlgaleen dadkaas iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa lasoo sii daayay soomaalida degan masar arrintan tahriibta waxay ku haysaa xanuun aada iyo aada u weyn hadda ka hor muddo bil laga joogo ayaa xeebaha wadanka masar waxaa ku geeriyooday laba qof oo soomaaliya arrintan waxay u baahan tahay in la sameeyo wacyigelin iyo dadka la baraarujiyo siminaarana loo qabto loona sheego khatarta ay leedahay tahriibta iyo dhibaatada ay leedahay ilaa iyo hadeerna soomaali badan ayaa ku jira xabsiyada wadanka masar arrimahan ayaa imaanaya xili weli xabsiyada waddankani ay ku jiraan muhaajiriin soomaaliyeed oo kor u dhaafaya boqol qof kuwaasoo lasoo qabqabtay ayagoo isku dayaya inay u tahriibaan dalkaasi talyaaniga maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga ay xireen tahriibayaal soomaaliyeed oo kor u dhaafaya lixdan qof oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha waqooyi ee waddankani sidoo kale dowladda masar ayaa wakhtiyo kala duwan horay u sii daysay tiro badan oo tahriibayaal soomaaliyeed kadib markii dadaal badan ay ku bixiyeen arrinkaasi hay-adda u n h c r ta xafiiskeeda magaaladan qaahira iyo safaaradda soomaalida ee waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka ka imaanaysa magaalada washington ay markaasi si wada jira u daadiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure milatariga maraykanka ayaa soo dhoweeyey go-aanka dowladda iraaq ay ku bilaabayso duulaan ay ku doonayso inay dib u qabsato gobolka ambar oo hadda ku jira gacanta ururka daacish kadib markii magaalada ramaadi lagala wareegay ciidamada dowladda wariyaha v o uga soo waranta betigan carlabab ayaa warbixintan noo diyaarisay balse ibraahim xasan daanduray ayaa soo jeedinaya afhayeenka pentagon colonel steve warren ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee ciraaq iyo maleeshiyaadka ka amar qaata dowladda ay la dagaalgelayaan mintidiinta isis iyadoo ay labaduba ay ku dadaalayaan inay furaan iskoosyada waddooyinka muhiimka ah iyo qaybaha kale ee dhulka duulaanka ka hor waxaana ay ciidamada ciraaq ay xirayaan qaybo ka tirsan koonfurta min saldhigooda ku yaala habaniya ilaa iyo dhulka bariga dalka ciraaq ayaa sheegay in weerarkaasi ay taageerayaan kana qaybgelayaan maleeshiyaad shiica iyo sunniya oo taabacsan dowladda colonel warren ayaa waxa uu soo dhoweeyey ka mid noqoshada sunniyiinta ee dagaalka ka dhanka ah isis waxaa muddo dheer ee horeba aan sheegnay in furaha guusha iyo kaceyrinta isis ee ciraaq ay tahay ciraaq oo midaysan oo ka baxda kala qaybsanaanta xagga dariiqooyinka warar ka soo baxaya ciraaq laakiin waxa ay sheegeen in maleeshiyada shiicada ah ee ku jirta dagaalka ay ololahooda ula baxeen magac diimeed kaasi oo shalayta u dhaleeceeyey xafiiska bentagonka Well, I think it's unhelpful.
waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay mid aan waxtar lahayn maleeshiyada shiicada ayaa ku magacowday howlgalkeeda ambaar labegiya xuseen iyadoo xuseenna uu ka mid yahay shakhsiyaadka ay sida aadka u qadariyaan shiicada saraakiil ayaa sheegay in gacanka bixiddii ramadi ay sabab u ahayd isgaarsiinta ciidanka ciraaq oo go'day iyo weeraro bambooyin ay adeegsanayeen oo isis ay ku soo qaaday magaalada xafiiska pentagonka ayaa waxa uu u xaqiijiyey v o eda inuu kala shaqaynayo dowladda ciraaq in dib loo wanaajiyo loona hagaajiyo taliska ciidanka iyo isgaarsiinta si aanay mar kaleeto u dhicin burburkii ka dhacay ramaadi qalabka lidka taangiyada ee loo isticmaalo in lagu joojiyo gawaarida bambooyinka oo uu diray pentagonka ayaa kusii jeeday ciraaq laakiin hubkani a t for ayaanan gaarin ciraaq iyadoo ciraaqna ay u darban tahay inay bilowdo duulaanka colonel warren ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ay tababareen toddoba kun oo ciraaqiyiin ah si ay gacan uga geystaan dagaalka lagala soo horjeeda kooxda isis ee ku sugan ciraaq laakiin uu ka digay in dagaalka la doonayo in isis looga saaro ciraaq la filayo in uu qaato sanooyin waa tahay waa warbixintii carla bab ee kasoo dirtay bentiganka ee maraykanku uu bogaadiyey go-aanka ciidamada ciraaq ay ku doonayaan inay ramaadi dib u qabsadaan En- waxaana markaasi noo daadihinayay soo jeedinayay daandurey daandurey uu mar kale aan kaa codsado bal qodob iyo labo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in howlgalka militari ee ciraaq ay ku doonayso inay dib uga saarto mintiniinta isis gobolka ambar uu si cad u muujinayo rabitaanka ciraaqiyiinta in ay dagaalamaan ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al abaadi waxa uu sheegay in ramaadi dib loo qaban doono maalmo gudahooda uuna kalsooni ku qabo awoodda ciidanka ciraaq dadaalada ay ciraaq ku doonayso inay dib uloo wareegto gacan ku-haynta ramaadi ayaa waxaa gacan ku siinaya maleeshiyaad isugu jira shiico iyo sunniyiin israsaaseyn iyo qaraxyo ayaa ruuxay caasimadda afghanistan ee kabuul talaadii shalay ahayd ma cadda ilaa ay hadda cidda weerarka loola jeeday laakiin saraakiil dhinaca ammaanka ee waddankaasi afghanistan ayaa waxay sheegeen inay u muuqatay mid la damacsanaa guri marti oo ku yaala degmada akhbar khan oo ay ku yaalaan dhismooyin dowladeed iyo dhowr safaaradood waad mahadsan tahay mar kale daandurey
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay waliilkaad nagala socontaan waa laanta afka soomaaliga v o a dandureyow hees baan saaka inoo soo xolay haye In heestuna waxay leedahay idaaya ha idila jacaylku yah yah
In- in Ha idaaya- idila jacaylka.
ha idila jacaylku oo hadduu jacaylku dilo maxaa hareba waaba jacaylkina waaba me- meeshu ku dhimanayaa horta in hadu- hadalku waa margii inantu waxay leedahay hala iska kaydaayo aniga jacaylku ha idilo
waa tahay laakiin jacaylka hadduu dilo Ehe.
maxaa u soo baxay maxay heshay kolley ani felis cabdi waayaha cusub Mase fanaanada waa- waxa ay ku sabanaysaa eh, qofka markaasi ay rabta inay u muujiso jacaylkeeda ani kolley waxaan u daayay felis cabdi iyo heestii idaaya
Thank you.
duufaantan dhex galay dalcadahan ka dhacay diiradda idacaashaqa halkii aan ku dayey ee aan daneeyey idaaya idaaya ha i dilo ha i dilo jacaylkuya waxaa ku luqaynay siyaastaasi falis cabdi iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna subaxnimo inta aan afarta galabna mar kale hawada ku soo noqon doonno waa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo cabdiraxmaan fure oo idin leh dhammaantiinba nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.